asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu akhi artaqii mahlaha wadanaga laxidhay kusoo dhawooda war wixii dal iyo dibadda idinka haynay habeenkan caawa warka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo maxamed xasan daacada qodobada warka madaxweynaha maamulka khaatumo oo sheegay in ay qaadayaan duulaan ka dhan ah somalilan puntlandna gacan ka dalbaday hay-adaha xuquuqda aadamiga u dooda oo waraaqo luuqad adag ku qoran oo ka dhanaa tacadiga soomaalida isdii u diray dowladda wadanka kenya madaxweyne xasan sheekh maxamuud muxuu ka yidhi qusulka kenya la sheegaya in ay u magacowday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose midooda yurub oo lacago badan ugu deeqay eelbiyoodyo laga qodayo dalka jabuuti iyo walaaca laga qabo in lacagtaa la dhuulsado dagaalo iyo isku horimaadyo weli ka soconaya bariga ukrein iyo mucaaradka oo sheegaya in diyaarad dagaal oo ay dowladdu lahayd ay soo rideen keri oo ka degay juba kulana la qaatay madaxweyne salfakiir akhyaartaqiimaalaha wadanaga dhexdhidha intaasi waa qaar ka tirsan wararkii caawaanidee haynay oo kooban haddana kusoo dhowaada warkii oo fidsan maxamed jaamac indhasheel oo ah madaxweynaha maamulka khaatumo ayaa ka hadlay arrimo la xidhiidha sheegashadooda goobo ka mid ah gobolka sool iyo weliba duba xoreyn uu sheegay in maamulkiisu ku samaynayo guud ahaanba gobolada uu ka taliyo maamulkiisu indhasheel oo ku sugan deegaanka taleex ayaa weli ku adkaysanaya in ay wadaan hawl gallo ka dhan ah somalilan oo ay kaga saarayaan sida ay sheegayaan deegaana ay somalilan ka haysato maamulkiisa waxa uu sheegay in dhammaanba dadka ku nool deegaanada hoos yimaada khaatumo ay aaminsan yihiin mabda'a khaatumo taasina ay tahay in ay ku dagaal galaan dadka shacbiga ee khaatumo waa khaatumo haddii shakhsiyaad garoowe amba hargeysa u shaqo tago ma aha micnaheedu in dadku kala qaybsan yahay awalba wax waxay u sheegayeen ma ahayn mabdaa laakiin ma ahayn khaatumo ayaa uu yidhi laakiin shacabka iyo mas-uuliyadda haatan joogaa waa khaatumo dagaalkan lagu xoreynayo waa la isku raacsan yahay ayuu yidhi shirkan haatan socdaana waa kii la ysku raaci lahaa dalkana lagu xoreyn lahaa waxa uu tilmaamay in dib u xoreynta deegaanka uu aaminsan yahay in laga haysto amba ay ka maqan yihiin soo celintooda ay u taallo dadka deegaanka ku dhaqan ee kasoo jeeda gobolada khaatumo mar wax laga weydiiyey joogitaanka xildhibaan cali khaliif galeedhe deegaanka taleex waxa uu ku tilmaamay mid la xidhiidha howlaha shirarka khaatumo iyo weliba hujuum ay ugu jiraan in ay somalilan ku qaadaan si meesha looga saaro ayaa uu yidhi faragelinta ay somalilan ku hayso deegaanada khaatumo xildhibaan cali khaliif galeedh waa mid ka waxa uu ka mid yahay ayuu yidhi golayaasha khaatumo howlaha shirka iyo howlaha difaacaba wuu nagula joogaa waajibkiisana wuu gudanayaa master dhasheel oo ah ninka keliya ilaa hadda ku soo hadhay madaxweynayaashii loo cumaamaday maamulka khaatumo ayaa muddo saddex sano ah sheegayey in ay ka dhiseen gobolada khaatumo oo ay ku sheegaan sool sanaag iyo cayn maamul laakiin haddana ma muuqato ifafaalo muujinaya maamulkaasi inuu yahay mid shaqaynaya madaxweynaha dowladda federaaliga soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qusul la sheegaya inay kenya u magacowday maamulka jubba gaar ahaana magaalada kismaayo xasan sheekh maxamuud oo arintan su-aal arrintan ku saabsan lagu weydiiyey munaasabadii uu shalay kaga hadlayay xaalada guud ee wadanka ayaa ku adkaysay inaanay dowladiisu waxba kala socon magacaabista qusuulka la sheegayo waxa uu madaxweynuhu su-aashaas jawaabteeda kaga baxay in ay baadhayaan isagoo carabka ku dhuftay in haddii ay jirto ay tahay tallaabo qaranjab ah siduu hadalka u dhigay haddii ay jirto waa arrin xadgudub ku ah qarannimada soomaaliya laakiin ka hor dhici mayno oo waan baadhaynaa qusuulka la sheegaya ayuu yidhi madaxweynaha dowladda federaaliga soomaaliya xasan sheekh maxamuud soddonka bishii abriil ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka jubba waraaqihii aqoonsiga ka gudoobay qusulka kenya usoo tirsatay magaalada kismaayo siyaasiyiinta iyo bulshada soomaalida ayaa kasoo horjeestay tallaabada ay kenya qusulka ugu magacowday maamulka magaalada kismaayo iyagoo sheegaya in dalka ay ka jirto dowlad caalamku aqoonsan yahay haba tabar yaraatee weli waxaa goobo kala duwan oo caalamka ku yaala kasoo yeeraya khayladhaata laga bixinayo tallaabooyinka naxariis darada ay dowladda kenya ku hayso shacabka soomaaliyeed ee dalkeeda ku sugan wararka dhidada leh arrinta la xidhiidha ayaa inta badan ka imanaya hay-adaha udooda xuquuqda aadanaha oo argagax ka muujiyay tallaabada ciidanka kenya weli sii wadaan warbixin ay soo saarta hay-ada xuquuqda aadanaha ee magaceeda loosoo gaabiyo h r w ayaa lagu sheegay inay sii socdaan howlgallada lagu baxsanayo soomaalida xaafada isii ee magaalada nairobi taasoo ka hor imanaysa baa layidhi ilaalinta xuquuqda caalamiga ah waxayna hay-addu kenya ugu baaqday inay joojiso tacadiga ay dadka rayidka ah ku hayso ciidamada kenya ayaa joogteeya cadaadiska dabka jilicsan oo ay ugu horeeyaan soomaalida sababtuna ma aha in kenya ay raadinayso nabad u gaar ah nabad waxa ay ku jirtaa la dhaqanka bulshada soomaaliduna arrintaasi door muuqda ayay ku leeyihiin dowladda kenyana waa in ay eegtaa dhaqdhaqaaqa ay wadaan ciidamadoodu ayaa lagu yidhi warbixin luuqad adag ku qornayd oo ay hay-adaasi kenya u dirtay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay inay ka xun yihiin falka lagu raafayo shacabka soomaalida iyadoona aysan jirin ilaa hadda wax tallaabo ah ay ka qaadeen arrintaasi safiirka soomaaliya u fadhiya kenya maxamed cali nuur america ayaa sheegay in dowladda kenya ay raaligelin ka bixinayso xadhiga ay ciidanka nairobi u geysan siyaad maxamed shiro oo safaaradda ka tirsan sanadkii jaad ku fadhiya malaayiin dollar ayay kenya keenta soomaaliya waxaana socda muushe xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ka wadaan qaadka si dalka looga mamnuuco warbixintan cusub ee kasoo baxday hay-adda u dooda xuquuqda aadamiga ayaa noqonaysa midii ugu lahjata adkeyd ee kenya loo jeediyo mase muuqatay fafaado muujinaya in ay u hogaansamayso jawaabka bixinta kasoo yeedhaysa caalamka ugu dambaytiina midooda yurub ayaa asixiyada lacageed oo dalka jabuuti u suurta gelinaysa in tiro ceelbiyood ah dalkaasi laga qodo dowladda jabuuti ayaa muddo dheer codsanaysa deeqdan ceelasha biyaha lagu qodayo balse reer yurub ayaa ka walaacsan heerka musuqmaasuqii xukuumadda iyo kutumashada xuquuqda aadanaha wada hadallo muddo qaatay kadibna midooda yurub waxa ay jabuuti u ansixiyeen adduun dhan laba bilyan oo faranka jabuuti ah una dhigata koob iyo toban milyan oo dolarka maraykanka ah lacagtan ayaa loo qoondeeyay in dalka jabuuti looga qoday lix ceelbiyood oo ku shaqeeya ilayska qoraxda walaaca kooxaha u kuurgala musuqmaasuqa xukuumadda jabuuti ayaa walaac weyn ka qaba in xukuumadda jabuuti sidii caadad u ahayd ay lusato deeqdan loogu deeqay dalka jabuuti ayaa tobankii sannadoodii u dambeeyey ay ka jiraan abaaro dhaliyey roob la-aan sababay in haraad badani soo waajaho dadka danyarta ah ee wadankaasi ku dhaqan saadaaliyayaasha cimilada waxa ay isku raacsan yihiin inay suuragal tahay in isbedelka cimiladu keento roob yaraan dheeri ah oo kusoo foolle dalka jamhuuriyadda jabuuti akhirta qiimaha laha wadanaga dhexdheedha ay guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabaynana war ruuxii dal iyo dibadba idinka haynay warkan waxaa idiin soo jeeniyey maxamed xasan daacad warkan ka xiga horti waxaan idinkaga tegayaa kaalmihii maaso
చెప్పుమాలా